بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حجرني آه ولي أحاديث الشرح هذه أيين كل حجرني وحوي مطلب كي صدحاد أحاديث ينتسيسي على وجوب اتباع السنة عشر كانوا عشر صدحية تمناد oo ka mid ah waxa weeye silsiladaas ah ee sunnaha in la raaco faa'ida ayaynu soo qaadanaynaa oo faa'iida muhiima faa'iidadaanina waxay tahay waa camalku kayfa yuwaafiqu alcamalu bisunna camalka see sunnaha loo waafajiyaa camalka marka la rabo ila hadday noo soo caddaatay oo layna yiri man camila camalan laysa caleyhi amruna fawa raddun haddaba camalkeenna seebaynu u waafajinaynaa sunnaha faa'iidadan waxaan ka soo qaadanaynaa asheikhu alcalaama moxamed bin saalix alcutheymiin raximahu llahu tacaala ayaa marka uu sharaxayo axaadiidkaas ama arbiciinka ama riyaadu saalixiin shuruux badan buu ku sharaxaa ayuu waxa uu keenay faa'ida waxa uu yidhi ogow buu yidhi waliyuclam ha la ogaado buu yidhi ana alcamalu camalku laabudda an yuwaafiqa inuu waafaqa ayaa la rabaa fi sunna sunnada uu waafaqo fi umuurin sitta lix arrimood waa inuu camalku ka waafaqaa sunnaha macnaha lixdaa qodob oo aynu sheegi doono mid ka mida haddii aad khilaaftid camalkaagu waa baadil waa camalkaagu hadduu lixdaa mid ka mid a uu sunnaha ku khilaafo waa baadil buu noqonaya baadil ayuu noqonaya maaha inuu camal walba lixda arrimoodba ku kulmayso ee hal mid haddii laga helo inaad ku khilaaftay sunnihii nebiga camalkaagu waa baadil lixdaasaynu marka sheegaynaa marka waa faa'iido lix arrimood ah lix qodob ayuu ku soo koobay awalan waxa uu yidhi an yakuuna alcamalu muwaafiqan lisunnati fii sababiha camalku waa inuu waafaqaa sunnaha sababta loo samaynayo camalkan camal walba sabab buu leeyay camal walba sabab buu leeyay sababtaad camalkan u samaysay iyo sababtii nebiga calayhi sala slam waa inay iswaafaqaan markaasuu tusaale keeno waxa uu yidhi waxaan wuxuu ku tusaaleeyey matalan nin baa waxa uu yidhi mar walban gurigayga soo galo rajulun kullamaa dakhala fii beytii sallaa ragcatayn nin baa mar walba oo gurigiisa soo galo ayuu waxa uu yidhi waxaan tukanayaa laba ragcadood oo sunno ah oo taxiyatan aan ka qiyaas qaadanayo taxiyatulmasjid waxaa la leeyaha marka nebigu wuxuuna amray mar walba oon masaajid ka gallo idaa dakhala axadukum almasjid falaa yajlis xataa yusalla ragcatayni ama xataa yarkaca ragcatayni waa taxiyat lmasjid masaajidka qofku markuu galo waxaa laga rabaa laba ragcadood oo taxiyatulmasjid ah laakiin nebigu nooma jidaynin namana amrin isna ma samaynin kullamaa dakhala fii beyti gurigiisa markuu soo galaba nebigu nooma jidaynin mana uu tukan oo lama soo guurin idan marka qofka yidhaahda anigu taasaan samaynayaa oo makhalad baan samayn laba ragcadoo sunnaaan tukaday haa laba ragcadoo sunnaha tukatay laakiin khaalafta sunna waxaad sabab uga dhigtay wax aan nebi maxamed kuu sharciyeyn nebi maxamed kuma sharciyeynin oo kuma oran mar walbood gurigaaga soo geshid laba ragcadoo tuko idan labadaa ragcadood marka waxaa lagu leeyahay waa baatil waa bidca sababtu waxa weeye sababtii salaaddii waa salaad laakiin sababta aad ku xirtay ayaa baatil ka dhigaysa kuma diidanin inaad caawo dhan gurigaaga salaad ku tukatid inaad markaad doontid salaad ku tukatid laakiin waxaa lagu diidan yahay inaad tiraahid sidii masaajidka mar walboon soo galaba waa tukanaya oad masaajidkiioo kale ka dhigtid taa laguma ogola idan camal kasta marka sababtaa u samaynaysa isweydii ma sababtii nebi maxamed kuu dirayba mise waa sabab aduu aad jeebkaa kala timi hadduu ku khilaafo camalkaa waa baail wa laba midda labaad waxau yidhi thaniyan an yakuuna alcamalu muwaafiqan lishariicati fi ljinsi waxaan aad samaynaysid waa inay shareecada waafaqdaa jinsiga iyo nooca waa inuu ka waafaqaa maalan wuxuu yidhi tusaale jinsigii baan rabnaa waxa uu yidhi hadda waxaa macruuf oo aynu ognahay udxiyada marka aynu qalayno oo xoolaha udxiyada la qalaya xajka waxaa lagu qalaa ama ari ama lo ama geel saddexdaasaa la yidhahdaa bahiimat lancaam oo macruuf oo dadkao dhan yaqaaniin ka waran nin baa waxa uu yidhi anigu maanta udxiyada waxaan qalayaa faras faraskan hadda waa aragteen hilibkiisu intuu leegyahay waa weyn yahay oo waxa weeye dee dhowr neef oo- lo-duu leegyahay dhowr neef oo ariya ama lo-daba ka weynba waa ka hilib badan yahay waa ka miisaan badan yahay ummad dhan baa ka dhergi karta laakiin waxaan dambiihinayaa soomaalida qaar baa khalad aaminsan oo moodaya farasku inuu xaaraam yahay farasku xaaraam ma aha meelay ka keeneen maaqa waxay idhahdaan ilkasaruu leeyahay waa xaaraam maya wax kastoo ilkasara le ma aha inay xaaraam tahay waxa weeye waxa dugaagga ah weeye kullu dii naabin min asibaaci buy nebigu ma aha ilkaha sare waxa xaaraantinimeeye waxa weeye waa kuwa dugaagga ah oo wax ugaarsada oo waxa weeye wax cuna weeye hilibka cuna ee ma aha wax kasta marka farasku waa xalaal weeye xadiidkii asmaa baa caddaynaya oo waxa weeye madiine annagoo joogna faras baanu qalannay faakalnaa laxmahu badhiilkiisana waa cunnay nebiguna waa joogay calayhi salaatu wasalaam fii cahdi nabiy sal slam marka farasku waa xalaal laakiin innaga soomaalidu farasba ma aynu haysano fardaha inagu yaraayo waxa weeye dee faras in la cuno ma aynu arag xoolihii baa inaga batay marka tusaale waxa weeye nin baa wuxuu yidhi anigu maanta waxaan rabaa inaan deriska iyo dadkoo dhan hilib ka dharjiyo neef ariya iguma filla waxaan gowracayaa faras faras muu gowracay waa ku udxiyaystay waxaa la leeyahay udxiyadaadu waa baatil laga aqbali mayo sababtu maxay tahay waxaad khaalaftay shareecadii baad waxaad ku khilaaftay fil jinsi noocii lianna nabiy sal salam sharaca lana wuxuu noo sharciyeeyey udxiyada inaanu ku gowracno waxa weye min bahiimat lancaam ilahayna saasuu noo sharciyey in bahiimat lancaam laga dhigo marka bahiimat lancaamna waa ariga iyo lo-da iyo geela idan jinsigii baad ku khilaaftay cibaado kasta oo aad jinsigeeda ku khilaaftid shareecada waxaa lagu leeyahay waa baatil midda saddexaad waxau yidhi thalithan an yu- an yuwaafiqa alcama- an yakuna alcamalu muwaafiqan lishariicati fi lqadr qadarka inta uu camalkaa yahay waa inaad ku waafaqdaa shareecada mathalan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina baray salaada duhur afar ragcadood inaan tukanno hadduu qof yidhaahdo waa iska siyaadsanayaayo lix baan ka dhigaya waxaan leenahay salaatuka baatil haddaad lix ka dhigtid salaadaada waa baatil sababtu maxay tahay waxaa nebi maxamed samayn baad samaysay oo waxa weeye qadarkii loo jaangooyey baad ka badisay marka camal kasta waxaa la rabaa intii nebigu u jaangooyey hadda daynu iraahdo asbuucii laba, se- laba jeer baan salaatuljumaca tukanaynaa maya waa baadil baan dhahayna soonkii haddaan dhahno waxaan soomaynaa laba bilood maya waa baadil baan leena waayo shareecadu inta inoo qarartay kama badin ka dhigto waadix camal kasta mar ka fiiri waa tusaaletani laakiin camal kasta waxaad ka fiirisaa sanadkii laba jeer ma soo xajin kadhid cumro waa aadi kadhaa laakiin laba xaj ma suurtagal maaha camal kasta inta loo jaangooyey ayaad ku joojinaysaa marka waa tan saddexaad waa raabican an yakuuna alcamalu muwaafiqan lishariicati fi lkayfiya qaabka loo samaynayo kayfiyadu waa qaabka aad camalka u samaynaysa salaada nebigu waana baray inaan laba ragcadood salaada subax tukanno oo waxa weeye aanu qiraa'adii akhrino rukuucno samica allahu liman xamida haddana sujuudno oo ka soo kacno ka waran hadduu qofku yidhaahdo anigu salaad tukaa la ii yiri laba ragcadood baan tukanayaa ee salaadii subax baan tukanayaa intaana rukuucin baan sujuudayaa hadhowna waa rukuucaya waxaan leenaha maya kayfiyadii nebigu noo baray ee qaabkii haddaad ka leexisid waxa weeye fa salaatuka baadila camal kasta marka waa nooca xajkii waxaa la rabaa kayfiyadii nebiga inaad la timaadid soonkii waxaa la rabaa kayfiyadii nebiga inaad la timaadid salaadii waxaa la rabaa qaabkii nebigu kuu baray idan wax kasta inaad kayfiyadii nebiga kuu baray baa la rabaa inaad la timaadid haddaad ka duwdid waa baadil bay noqonaysa khaamisan midda shanaad waxa weeye an yakuuna alcamalu muwaafiqan lishariicati fi zamaan waktigii loogu talagalay waa inuu noqdaa camalku qof baa salaaddii wuxuu yidhi matalan shaqaan aadayaayo duhurkii waxaan tukanayaa shan saac intaan la adiminba oo shaqadii baan u degdegaya yurub baan ku aragnay kuwo saa u dedejinaya ama intuu dib u dhigo wuxuu leeyahay caawa markaan gurigayga tagaan shanta salaadood ba isku tukanaya waxaa leeyahay salaatuka baadila waa baadil niman layidhaha bakistaaniyiin iyo turkiya aanu ku aragnay oo xanafiyaha odhanaya maya caawa markaan guriga tago salaatulcumaal baa la yidhahdaa shaqaalaha salaadooda caawa markaan guriga tagaan shantiiba hal mar xiriirinaya waxaa leeyahay salaatuka baadila baadil weeye salaadaadu oo qofka masaafirkaaba lagama ogolaan inuu shan salaadood isku daree adoo gurigaagii jooga shee shan salaadood isugu daraysa salaadaadi waa baadil waa marka zamanka wax walba ina salaata kaanat cala lmumina kitaaban mawquuta ay muaqatan wakti zaman bay leedahay zamanka kamana hormarin kadhid kamana dambayn- dambaysiin kadhid waktiga loogu talagalay ha xajkii wakti buu leeyahay cibaado kasta wakti bay leedahay waktigeeda kuwad saadisan midka lixaad oo ugu dambeeya waxa weeye an yakuuna alcamalu muwaafiqan fi lmakaan acmaasha waxaa jira camal leh boos gaara oo lagu sameeyo hadduu camalku leeyahay camalku hadduu mudlaq yahay oo meel walba lagu samayn karo xor baata laakiin camal acmaal waxaa jirta gaara oo makaan gaara loogu talagalay waxaa ka mid ah ictikaafka allah waxau yidhi wa antum caakifuuna fi lmasaajid Ee, marka ictikaaf ma jiro ilaa masaajid in lagu ictikaafo mooye nebigu wuxuu yihi laa ictikaafa ilaa fi lmasaajidi halaatha idan masaajidka culummado dhan waxay sila ogolyihiin fuqahadu inuu noqdo masaajidku masjid jaamica oo salaadaha lagu tukado idan qaar baa hadda soo baxay sida tabliiq oo kale waxay ku leeyihiin dacwaan ku jirnaa meel bay degayaan cidla ah ama guri ama madrasa nanwil ictikaaf ictikaaf baan niyoonaynaa dhowrka saacadood oo aan cuntada karsanayno oon meeshaan joogno oo nasanayno muctakafiin baan nahay haadaa laysa bisaxiix ma aha ictikaaf waxaas ictikaaf luuqadda waa lagu yidhaahdaa almukthu baa la yidhahdaa negaansho haddaad meel iska fadhiisatid oo gurigaaga maantao dhan dhex fadhiyid ictikaaf way tahay luuqadda laakiin sharcan ma aha ictikaaf idan waxaa la leeyahay markaa camalkaagii khaalafa shariica fi lmakaan waayo camalkan waxa weeye masaajid baa loogu talagalay haddaadan masaajidkii ku samayn camalkaagu ma shaqaynayo idan wax walba waa in nebiga lagu waafaqo dacwada waxaa la rabaa inay nebiga dacwadiisii noqoto dacwo aan nebi maxamed keenin oo la imaanin haddaad la timaadid waxaa la camalkaagu waa baadil waad aragteen hadda nimanka tabliiqa nin jaahil oo aan waxba kala garanaynin baa dacwo loo diraya hee nebigu wuxuu u diri jiray dacwada dad wax garanaya oo cilmi leh oo caqiidadii iyo tawxiidkii iyo daliilkii dadka u sheegaya laakiin nimaan waxba kala garanaynin waxba loo diri maayo sidaa daraaddeed marka camalka waa inaad ku waafaqdaa lixdaa arrimood tan ugu horreysa waa sababta tan ku xigta waa jinsiga tan ku xigta waa qadarka iyo inta uu la egyahay oo tan saddexaad tan afraad waa qaabka iyo kayfiyada u samaynaysid tan shanaad waa zamanka iyo wakhtigaad samaynaysid kan lixaadna waa makaanka lagu samaynayo camalku inuu yahay mid waafaqsan sunnaha oo had acmaasha boos gaara loogu talagalay hadda xajka maka ayaa loo aadaa haddaad tiraad anugu magaaladaydan ku xajiyayaa halkan meel baan dawaafayaa toddoba jeer dee waxaa lagu leeyahay makaankeedii ma aha marka waa inuu qofku fahmaa qaabka iyo kayfiyada sunnaha loo raacayo waxa weeye lixdaa arrimood waa inuu ku dadaalaa insha allahu tabaaraka wa tacaala marka waxaa la rajaynayaa qofkii sidaa sunnihiisa ugu dadaala inuu waafaqo sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam ilahayna hana waafajiyo marka walxamdu lilah rabbi alcaalamiin axaadiidta inoo soo socon inoo sii soconaysa insha allah baaraka allahu fiikum